asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanoo wanaagsan dadweynaha sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa iyo kuwa haddaba na dhegaysanaya aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad celinaynaa madasha degisti waxaanu isnaguna u mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari mudane cali axmed faatax oo isagu khadka telefoonka si toosa ugu jira isaga oo jooga magaalada nairobi haddaba cali axmed faatax wuxuu ahaa wasiirkii hore ee qorshaynta ee puntland haddana wuxuu yahay waa madaxweynaha waqooyi bari ee soomaaliya haddaba cali marka hore mudane kusoo dhawow madashaas tegis waadawahay waana idin salaamayaa madasha lixdanaad iyo waxaan ku yidhaahdaa yaasiin iyo asad iyo dhammaanta madasha oo dhan aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa yahay mudane madaxweyne su-aasha ugu horeysa aanu ku weydiinaynaa sidaa aanu warbaahinta kala soconay shalayto waxaa lagu magacaabay madaxweynaha waqooyi bari ma naga siin kartaa waqooyi bari waa xaggee dadweyne badan ayaan garanayn oo khadka telefoonka hadda ku dhegaysanaya iyo kuwo kale waa maxay meesha meesha aad madaxweyne ka tahay waa xaggee aad baad umahadsan tahay waqooyi bari waxa weeye waa waa dhul ballaadhan oo haddaad ogtahay soomaaliya dhulka ugu ballaadhan waa sanaag waxaa ku jira sanaag badan gobolka waqooyi wuxuu u kala qaybsanaa waqooyi beri iyo waqooyi galbeed markii horeeto saasay ahayd marka runtii dadka waqooyi beri jooga ama gobolada waqooyi beri aya ayay saameysaa marka xuduudka definitionkiisa maaragtay soomaalidu way isku hayaan anigu waxaanu waxaanu waxaanu aaminsannahay waqooyi beri oo dhan inuu isku gobol yahay hase yeeshee soomaalidu maaragtay boqol iyo toban xuduud oo kala jaada hadda la sameeyey marka gobolada sanaag ugu weyn yahay ayaa ayaa ka mid ah waa yahay sidaa shalayto nooga muuqatay waxaa hadlay afhayeenka waqooyi bari wuxuuna ku dhawaaqay inaad tahay madaxweyne adiga yaa ku soo doortay marka ma xildhibaano ma odayaasha iyo xukaasha kasoo jeeda deegaanka aad hadda noo sheegaysid qaab cankeeya ayaa lagu daray doorashadaada noo dhacday aad baad mahadsan tahay su-aashu runtii waa su-aal wanaagsan weeye runtii sidaad la socotaan gobolada waqooyi bari oo u dhexeeya gobolka waqooyi galbeed iyo iyo puntland goboladaasi waxay ahaayeen gobolla ka dambeeya gobolada kaleeto oo soomaali ah si aan caadi ahayn xagga dhaqaalaha xagga horumarka xagga siyaasadda xagga amniga waxay ahayd gobollo ka hadhay waxyaalaha kan geedi socodka soomaalidu ay ku jirto marka runtii dhibaatadaas waxyaalo badan bay saamaysay oo ay ka mid tahay siyaasaddii maxaan ku idhahdaa dad lagu soo dooran jiray siyaasaddii xaggii infrastructurekii iyo dariiqyadii eerbooradii dekedihii dadka lagu lagu xidhiirin jiray ay dadka ku xidhiiri jireen wixii oo dhan baa maqnaa marka annaga hadda halkan guddigayaga siyaasadda waxaanu ku jirnay halkan hawsha waxaanu wadnay ilaa muddo hadda sanad ku dhow dhow marka dad fara badan ayaa ka qayb galay waxa weeye waxa kan waxay ka soo baxeen rabitaanka dadka wey shacabka ku nool gobolada gobolladaas oo isku dan ah oo isku masiir ah rabitaankoodii ay ayay hawshan ka soo baxday marka sidaasay kusoo baxday waxay soo qaadatay tadawur bay soo qaadatay maalinba meel bay joogtay magaca magaca loo bixinayo maxay tahay magaca waqooyi bari waa laysku raacay in dadkaas oo dhan maaragtay aanu soo gaadin maxaanku idhaahdaa horumarka iyo developmentka waxa loo yaqaano iyo in ay in ay aayahooda ka tashadaan oo ay isu taagaan iyaga xuquuqdooda ay leeyihiin xuquuqda siyaasadda xuquuqda dhaqaalaha xuquuqda maxaan ku idhahdaa securityga iyo maxaan ku idhahdaa amniga waxaasoo dhan baa meesha jira marka dadka rabitaankiisii ayay ka turjumaysa waa yahay mudane madaxweyne cali axmed faatax sida aan ogsoonnahay meesha aad hadda joogtaa waa nairobi goorma is leedahay markaa dhulkii iyo dadkii iyo gudihii ku noqo oo ka qayb gal waxyaalaha ka socda iyo dhibaatada hadda sheegaysa sidaa kuga qaban lahayd
aad baan u mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal wanaagsan weeye runtii annaga halka nairobi inaynu dowlada ka samayno halka fadhiisano ma aha qorshaha iyagu qorshuhu waxa weeye in dhulkii la tago hase yeeshe si aad og tahay ama dadku la wada socdaan dhulkii waa dhul go-doona weeye maxaanku idhaahdaa oo aan xitaa airbor airbor keliyii kuma yaalo oo diyaarado kusoo degaan deked markan kusoo xirta kuma taalo dareemadii ma jiraan marka waxa weeye wixii in loo tabaabusho isagu celi arrintani waa arrin yagleelo wey marka annagu waxaanu horseed u nahay rabitaanka iyo iyo maxaanku idhaahdaa waxa ay doonayaan dadka gobolada ku nool in ay aayahoodii iyagu ka tashadaan inay horumar sameeyaan marka wixii waa yagleel weeye bilow baanu ku jirnaa hadda waxaan umalaynaya laba maalmood baanu jirnaa dowlad ahaan marka inaanu usii tabaabushaysanno weeye tabaabushahaas markuu noo dhamaado oo aanu waxyaalo fara badan oo aanu doonayno inaanu samayno samayno ayaanu runtii ka howlgalaynaa sida aad sheegtay in dhulkii la tago oo arrintii laga mida dhaliyo sidaad og tahay magaalada aanu joogno nairobi waxa weeye waa dowladda waa meesha laga mashaariicda soomaaliya u socoto oo dhan meesha laga maamulo weye dadka soomaaliya international communitiga loo yaqaano oo raba inay soomaaliya ka wax ka qabtaan halkan ay joogaan marka waa meel annaga strategy noo ah inaanu horta halkan ka bilowno maxaanku idhaahdaa hawsha aanu nala xulsaaray kabacdina dulucda iyada iyo meeshaanu u jeednaa waxa weeye inaanu dhulkii tagno weeye oo arrintan maxaanku ka mila dhalino oo ka gobol dowlad ka laga taago dowlad jirta oo istaafici karta waktigaasna man ma noqonayo insha allahu wakti dheer
waayahay sida ay maanta ay soo saareen dowlad somaliland waxay ay soo saareen ayna yidhaahdeen ma dhici karto mana aqbaleno in ay dowladi ka dhalato somaliland oo ah garab marka somaliland dhexdeeda inay dad ka sheegtaan waqooyi bari dowlad ka mid a anagu ma ogolin waxaanuna isticmaalaynaa hab military arrintaa maxaad kaga jawaabsaa jaale madaxweyne
de waxa weeye xor bay u yihiin waxay ku iyagu waxa ay rabaan inay ku maxaanku daa hadallada ay ku oranayaan annaga hadalkaasoo nama huseeyo runtii somaliland waxa weeye waa magac ay la baxeen maaragtay maxaanku adaa dowladda waqooyi galbeed dadka maxaanku idhahdaa siyaasiyiinta waqooyi galbeed muddo fara badan ayaa ciriid ay ku jireen dadka waqooyi bari somalilandna runtii waxaanu waxaanu leenahay inanay inay ka waantowdo inay soo farageliso dadkan masiirkooda katal ka talinaya waan iyaga liddi ku ahayn iyaga ku ahayn maaragtay sirad ku ahayn in ay arrimahooda ku ku ekaadaan oo aanay soo faragelin oo faduul iyo daandaanti aanay aanay la soo faragelin baanu anagu doonaynaa anagu ka dowlad ahaan ama ka gobol ahaan ma rabno dagaal sokeeye iyo colaad iyo in las dib loo soo cusboonaysiiyo waxyaalihii soomaaliya ragaadiyey waxa weeye ummaddan soomaaliyeed waa ummad weeye sunnada weeye annagu soomaalinimada waa muqadas weeye in dadku maxaanku idhahdaa meesha ay joogaan wax ka qabsadaan somaliland haddii ay iyagu dhulkooda wax ka qabanayaan annagu waa ku waxaan leenahay more power to you dhulkeena wax ka qabsadaan laakiin inay soo farageliyaan oo yidhaahdaan waxaanu annaga anu aan aanu maxaanku idhaahdaa carqaladaynaynaa waxa ka dhacaya waqooyi bari de waa waa fadul weeye anagu waxaan leenahay inay ka waantoogaan baanu baanu usoo jeedin waayahay madaxweyne su-aasha kale aan weydiinaya waxaad ahaan jirtay wasiirkii hore ee qorsheynta ee puntland maxaa fekerkaagii iska bedelay markii aad puntland ahayd iyo hadda aad samaysatay dowlad goboleed maxaad sababta aad hadda dowladda u samaysatay maxay tahay markii hore aad wasiirka qorsheynta ee puntland aad ahayd puntland maxayse ka samayn doontaa oo ka jawaabi doontaa arrinta madaxweynenimada aad ku dhawaaqday
runtii dadka horta dadka waxa waxa ogaataan dadka puntland iyo dadka jooga waqooyi bari iyo dadka jooga meel kasta oo soomaaliya waa dad wahaa weye waa dad isku isku ummad ah weeye faraq uma dhexeeyo dadka ma garanaysaa marka waxa weeye gobol kasti in uu dadka meeshaa jooga inay iyagu ismaamulaan oo danahooda iyagu iyagaa u fara dhuudhuuban iyagaa garanaya waxa dantoodu tahay ani meel kaleto looga soo looga soo arrimin arrin arrinti weeye mu aha wax faraq u dhexeeya sooma maxaa maxaan ku dhahaa waqooyi bari iyo puntland oo ay colaad iyo dhibaato dhex taagan tahay ma aha waxa weeye dadka jooga waqooyi beri ayaa raba inay iyagu gacantooda ninku waxaa layihi gacantooda diya kaga degaysaa baa layihi marka dadku waxay doonayaan inay iyagu dankoodii raacdaan inay inay dhaqaalahooda iyo horumarkooda iyagu ay ka taliyaan oo aayahooda ka taliyaan weye marka anagu taanu ku hawlanahay waa arrintaa weye soomali maxaan ku irahdaa puntland dadka ku nool iyo dowladda puntland ku nool anagu wax qolaada iyo rabshad iyo wax mashaakil naga dhexeeyaa ma jiraan kana filan mayno inay maaragtay iyagu waxaa hurinayaan oo maaragtay yihiin dad waxa uu ku kacaya marka waxa weeye waa maaj waxa weeye arrinta meesha taalla waxa weeye dadka waqooyi bari ayaa raba inay aayahooda ka arrimiyaan oo aan cid kaleeto usoo yeedhin waxa ay aayahoodu noqon doono intaa un wey way sidee u aragtaa arrintan waxaad waday howlihii la oran jiray isku darka khaatimo iyo maaq waagii aad kiinaya joogteen hadda laftigeeda ma ka shaqaynaysaan imaad labadiina gobol aad isku darsataan si aad u buuxisaan federaalka sharciga ka jira oo ah laba gobol iyo wixii ka badan horta sharciga waa mahadsan tahay sharciga ka jira sharcigan labada gobol iyo iyo barka ahaa wuxuu ahaa wuxuu ahaa maxaan ku idhaahdaa xeerkii qabiy qabiy qoraalka ahaa oo soomaalida runtii xeerkaas waxaa moodaa in la garab maray dowlada waxaa dhashay dowlad goboleedaa dhashay aan xeerkaas ku salaysnayn annagu waxaan badiyeyneynaa inay maaragtay aayahooda ka tashadaan marka xeerta xeerkaasoo hadda wax wax la laaday buu u egyahay marka dadka gobol kasta iyaga maaragtay yaqaano maaragtay inta ay yihiin iyo meesha ay joogaan aayahooda inay ka tashadaan aya ayaanu qabnaa anagu marka dadka waqooyi bari jooga oo dhan waa isku dan weeye sanaag iyo sool iyo buuhoodle iyo maxaan ku idhahdaa waa isku isku dan weeye waana maxaan ku idhahdaa arrimaha kana muddo badan ayaanu ka wada munaaqashooyinkay magaca waa laysku raacay waxyaalo badan oo laysku raacsanyahaa jirta wixii dhimanna waxaan u malaynayaa in aanu aan aada ugu kalsoonahay in laga wada hadli doono oo laysku raaci doono marka wax dhibaato ah oo faraqi ma jiro
jale madaxweyne weli ma madax wada xidhiidheen khaatimo ama madaxweynaha cali khaliif oo xidhiir ma wada samayseen aad ka wada shaqaynaysaan qaabkii aad slogan qaadi lahaydeen labadiinaba waxaad ka tirsan tihiin sool iyo sanaag somalilandna waa diidan tahay puntlandna waa diidan tahay dowladda federaalka lafteedu waa diidan tahay idinku dhexdiina weli ma wada hadasheen oo dhibaatooyinka jira si aad u xallin lahaydeen iyo si aad u wada xidhiiri lahaydeen weli xidhiira ma wada annaga dadka annaga runtii dadka sidaan hore kugu sheegay dadka sanaag iyo dadka sool jooga waa dad walaala ah oo isku qood ah isku dan ah isku masiirkoodu si u wada arka wadahadallo fara badan ayaa jiray oo dadku ay kaga kaga tashanayaan aayahooda waxyaalo badan oo laysku raacsan yahay ayaa jira marka labadaas gobol aada iyo aad bay dadku isugu dhow yihiin in ay wax wada qabsadaan maxaan ku irahda wax wax dhibaato ah oo carqalad hortaagan ma jirto maxaan ku irahdaa ma aha wax lagu xireeyo shuruudo waxa weeye dadku inay isu yimaadaan oo maxaan ku irahdaa siyaasiyiintooda iyo waxbaradkooda iyo isimadooda iyo culamaa udiinkooda iyo inay isu yimaadaan oo wixii ay iyagu meel isla dhigaan o weye arrintu ma aha maaragtay siyaasad kaleeto oo la siyaasadeynaya ma jirto waayahay dhegeystayaasha hadda soo galay waxaanu la socodsineynaa imaanu wareysanayno madaxweynaha waqooyi bari cali axmed faatax dalkaad kala socotaana waa madasha degesti madaxweyne goorma ayaa soo dooran doontaa wasiiradaada qaab caynkeya ayaa kusoo dooran doonta saddex saa weye waxaan kusoo dooranaynaa dadka maxaan ku idhahdaa dad xirfad iyo iyo aqoon iyo karti leh oo team fiican ayaanu soo soo dhisaynaa dadkaas waa dadka hawsha tan waxaan ku idhahdaa aada iyo aada maaragtay khibrad iyo iyo iyo iyo iyo iyo aqoon u leh ayaanu soo dhisaynaa saddex saa insha allah wayahay gudaha laftigeeda wax tala ah arrintan ma ka siiseen hadday noqon lahayd cuqaasha aqoon-yahanka iyo iyo saldanadaba intaba oo joogta gudaha wax ma ka sheegteen manilana ogyihin arrintan aad aad ku dhawaaqdeen horta si aad ogtahay ma ogtahay soomaalida hadda waxbaa laysku cayniyo bedbeda maaragtay sal maxaan ku dhahdaa isimada jooga gobolka waxaan umalay si fiican ayay arrintan ula socdaan mataqaana ismadu de waxay leeyihiin door bay ku leeyihiin waa waa wa waxa weeye waa dhaqanka iyagu xagga xagga dhaqanka maaragtay dad badan oo meesha jooga jooga gobolka oo maxaan ku irahdaa waxgarad ah culamaauddiin ah maxaan ku irahdaa aqoon-yahano ah ayaa arrinta tan ka soo shaqeeyey marka arrintan waa arrin aada iyo aada looga dharagsan yahay ee dadku ku qanacsan yihiin weye waayahay madaxweyne su-aasha ugu dambaysa oo aan ku weydiinaya ma soo dhisaysaan wax milataria oo dhulku wuxuu u baahan yahay sidii nabadda loo sugi lahaa amnigana loo sugi lahaa ma isku daydeen inaad sugtaan dhulka amnigiisa ciidana weli ma samaysa waxa weeye dhul dhulka waxaa waxaa jiri jiray weligeed dhulka waxay lahayd gaarhaye gaarhayay lahaan jirtay gaarhayihii ayaa dib loo soo nooleeyey gaarhayihii way joogaan diyaar bay u yihiin inay inay nabadda ka shaqeeyaan amniga sugaan maxaan ku idhahdaa wixii wixii maxaan ku idhahdaa ay daafacaan dhulka ayay diyaar yihiin waana joogaa runtii aada iyo aad baanu aan ugu kalsoonahay inay awoodooda inay inay inay dhulka daafici karaan iyo gobolka ay daafici karaan waayahay madaxweyne cali faatax arrinta ugu dambaysa dadweynaha ku dhegaysanaya kuwa ku dhegaysan doona maxaad u sheegaysaa kaga teg wa waxaan u sheegayaa dadweynaha gobolkan dowladdan la aasaasay waqooyi bari waxa weye waxay u taagan tahay nabad horumar iyo daris wanaag dagaal iyo dhibaato nooca kasta ha u ahaatee ma anagu shaqo kuma lihin waxaanu doonaynaa dadkaas shan iyo labaatankii sanada ugu dambeeyey ummadda soomaalida dagaalkii markii laga soo noqday dagaalkii maxaan ku rabaa uu bilaabmay ilaa dagaalkii uu bilaabmay maxaan ku rabaa sokeeye intaas wax wax horumar ah ana goboladaa soo gaarin dhibaatada meesha taallay waxay ahayd waxaa la oran jiray waa meel laysku haysto dadkan layskuma haysto waa dad soo jiraa ah goboladeeda jooga maxaan ku dhahaa goboladani waa goboladii soomaalidu maxaan ku dhahdaa gobonnimada gobonnimo doonka iyo israaca midooda soomaalida laga soo asaasay weeye waa waa gobollo asaasi ah oo soo jiraa ah dad maxaan ku dhahdaa waxaa ku nool soomaalinimada ay muqadas u tahay waa dad doonaya in aayahooda ka tashadaan oo soomaalinimadana xojiyaan iyo iyo nabadda ay ka shaqeeyaan marka sidaasay weye hadafka goboladan ay ku shaqeynayaan maxaan ku idhahdaa dowladda waqooyi bari ay ku shaqeynayso marka waxaanu ku waxaanu kula talinaynaa dadka kale soomaaliyeed in ay taageeraan meel ay joogaanba inay taageeraan dowladda cusub ka shaqeynaysa horumar iyo nabad iyo soomaalinimo ka shaqeynaysa in ay taageero u fidiyaan aanay wax dhibaato ah lasoo lasoo aadin xagga xagga dhinaceeda ay ka waantoobaan maarata wixii wixii dhibaato keenaya wixii wanaagana ay oo aanu hadda u kacanay inaanu samayno inay taageero u fidiyaan dadka soomaalida oo dhan iyaga oo ku mahadsan adinkuna aad baad umahadsantihiin waana idin salaamaya wayahay annaguna sidaasoo kale aad iyo aad ayaanu ku salaanana kaga mahad celinaynaa waktiga qaaliga oo noo soo hortay waxaanu wareysanaynay waa madaxweynaha waqooyi bari mudane cali axmed fatax waa madasha halkaa kala socodkayna waa madasha sigiti waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa xiriiryaha asadna soodi aad iyo aad ayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dadka na dhegaysanaya ugu mahad celinayna aad iyo aad baad